gobolka faraag degmada baran baan joognaa hadda waxaan joognaa muddo lix cisho ah anaga iyo hay-adda mersacoob iyo dalada guud ee dhalinyarada puntland guddoomiye ku-xigeenkeedi farxaan iyo hay-adda mersacoob wasirkaa kasoo gadha waa cabdiqaani saciid waxaan u soconaa u tagnay aan inaan qabano infant one day ah iyo trainer shan beri ah marka traininka shanka beri ah wuxuu noo bilaabmay noo furmay sabtidii noo furmay wuxuuna noogu dha noogu ekaa khamiistii shay ahayd arbacadii shay ahayd sorry waa tahay tababarkan xaggee baad ka fulinaysaan baran keliya mise degmooyin kale baa jira tababarkani wuxuu ahaa tababar badan oo gobolada puntland oo dhan laga qabanayay wuxuu ahaa tababar soo socday muddo lagana qabtay sagaalka gobolada puntland una dambeysay degmada baran oo lagu martigelisay gobolka highland tababarkani waxa uu ahaa tababar loo qorsheeyey oo hay-adda mexico iyo wasaaradda iskaashanaya ee dalada bayaan loo qorsheeyay dhalinyarada puntland in maaragta lagu sameeyo kabasi building lagu sameeyo lagu baro traininka lagu baro waxaan ku sheegaa habka ay maaragta u qaban karaan dukumentiyadooda rafalkooda kabas ugu qareemi karaan meel ugu qareemi karaan marka tababar wuxuu ahaa soo soconayay lagana qabanayay sagaalka gobolka puntland for example waxaa laga qabtay gobolka bari bari baa laga waxaa lagu bilaabay nuwaal kakaar iyo sool waxaa lagu qabtay garoowe waxaa ku xigay bari iyo gardafuw waxaa lagu qabtay gobolka boosaas degmada boosaas iyo gobolka bara ee bari waxaa ku xigay degmada cayn gobolka cayn iyo iyo gobolka mudug waxaa lagu qabtay degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug waxaa ku xigay gobolka highland degmadiisa dhalinyarada iyo gobolka saraag oo waxaa lagu qabtay saraag saasuu ku ekaada ku dhamaaday sagaalka gobol kudhan ku ekaayeen waxaa maanta noogu xigay isna oo aan qabanay gobol kasta marka laga qabto traininka waxay dhalinyaradaas soo u dambeynta qorayeen hal abuurka ay keen wax alla wax qaban karaan oo hal abuur ah oo macnaha ka imaan kara dhalinyarada yani baahiyahooda ah marka waxaa gobol kasta raacsan infanty markii traininka dhamaado in loo qabto one day infanty iyagu ka yimaada maskaxdooda ay keenaan waa tahay tababarkan degmo kastoo puntland miyaad ka qabanayseen mise degmooyin aada qorshaysateen degmo kastoo traininku wuxuu ahaa sida guuna kuu sheegay laba laba gobol baan isku qabanayay oo sagaalka basaas ku dhamaaday gobolka bari badaan baa udambeysay gobolka sanaag baa udambeysay laakiin degmo kasta waxay leedahay ifanti gaara oo gooniya oo ka dhashay tababarkaa waa tahay marka maxay tahay micnaha guud ama ujeedada guud laga lahaa tababarkan ama waxuu ku saabsanaa waa maxay tababarka guud aan ka leenahay ujeedadatan waxaa ka leenahay tababarkan waxa waaye ama hadafka aan ka leenahay waxa waaye inay dhalinyaradu keenaan baahiyahooda horta kow helaan islamarkaasna ay keenaan qorshayaal ay yani iyagu is maarata ay isku abaabili karaan ama isku agaasimi karaan iyagoo ay ka turjumaya baahiyahooda hadday tahay maxaan kusheeg wax ka qaban karaan u qareemi karaan dhalinyaradii kaleeto waxaa kamid ahaa oo kaleeto hadda barnaamijkaan maanta qabanay waxa waaye barnaamijka ku tartamida dhaqanka hidiana dhaqanka soomaaliyeed waxaa kamid ah gabayo waxaa kamid ah brambur waxaa kamid ah qaabkii habkii dhaqankii hab dhaqankeeni qalab qalabkeeni ama agabkeeni xerooyinkii fandaalkii xaarinkii saldhigii sijaaradii daclihii olsdem maxaan ku sheega daabacaadii dharka guriga lagu gogo jiray gogasha guriga marka waxaa lagu soo bandhigaya waa dhaqankeeni soomaaliyeed aan anagu lahayn degmo kastana saas uga dhacaya tababarkan kii ugu nooci kii ugu horreeyay noociisa qabato wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha puntland miya may waa tababarkii u dambeeya aan ku yidhi sagaalka gobol kasoo qabana waa kii u dambeeyey tababarkan maanta nooga socda baran waxau ahaa tababarais daba joog ah oo aan horey uga qabanaynay dhammaan gobolada puntland oo dhan sidii ka horreysay waxaan soo qabanay kii ugu horreeyey dhalinyar gaaraysa lixdan dhalinyaro ah oo iska kala yimi gobolka nugaal karkaar iyo sool waxaa ku xigay tababar labaad aan ku qabanay boosaaso waxaa kasoo qayb galay gobolada bari iyo gardafuul waxaa isagana xigay tababar saddexaad oo aan ku qabanay magaalada gaalkacyo waxaa kasoo qayb galay gobolada mudug iyo cayn waxaa tababarkii ugu dambeeyey aan qabano waxaan ku qabanay magaalada baran waxaa kasoo qayb galay gobolada sanaag iyo xaylaan doorkiina aad ku leedihiin micros microscob muxuu yahay barnaamijkan kamersi korbe ahaan waxa weeye inagu doorkaiyagu inaan maalgelino tababarkani dhammaan kharashaadka ku baxaya dhalinyarta iyo facilitatorka ama macalinka bixinaya casharada iyo weliba kulanka ay dhalinyartu soo abaabulayaan kadib markuu dhamaado tababarku waa tahay inta badan hay-adaha barnaamijkabilaabaan oo ay qabtaan halkaas ayaa lagaga tagaa ma idiin qorshaysan tahay inaad barnaamijkan sanado kale dame aad qabataan oo aad sii wadaan anaga merscorms ahaan tababaradani waxay ahaayeen tababaro isdaba joog ah waan qaban jirnay sanadadii marba waxay ahaayeen joogto markasta waxaa u taagannahay inaan taageerno dhalinyarta iyo baahiyahooda si aan u daboolno wax yar aan halkaa kugu daro ifantiga ama kulankan maanta ee aan qabanayno wuxuu dabajoog u yahay waxaa jirta markuu tababarku dhammaado gobol kasta waxaan soo diyaarinayaan dhalinyartiisu kulan iyaga maskaxdooda ka yimi magaaladan baran oo kale waxa ay soo doortay kulankan hidaha iyo dhaqanka halkudhega kulankani wuxuu ahaa hidaha iyo dhaqanku waa dhaxalgalka bulshadeena dhalinyartu marka waxay kusoo bandhigayaan hidaha wixii u lahaayeen ama qof kasta creativitygiisa waxyaalihiisa kuoodna inuu banaanka soo dhigo
waata
manaa waxay fursad usiinaysaa dhalinyartii inaan looga faa'iidaysan faldambiyadii ay ka mid yihiin burcadbadeednimada tacriibta iyo argagixisannimada waxay helayaan inay kusoo bandhigaan xirfadiiya ku ogneyd ay la yimaadaan xirfad ay ku shaqa tegi karayaan hadhowto marka waxay gelinadaad siinayseen dhalinyaradan waxyaalaha balaad kuwa ay gelinayseen oo gundhiga u ahaa tababarkiina muxuu ahaa tababarkayga waxaa gundhigu ahaa shaqooyinka ay maalin kasta qabtaan in dhalinyartii lagu tababaro inay si mutadocnimo ah dalkooda ay wax ugu qaban karaan casharadii haddii aan wax kaaga taabto waxay kamid ahaa hogaaminta waxaa kamid ahaa siday u deeqaamin lahaayeen ilaha ay haystaan dakliga waxa ay haystaan sidii ay uga hortegi lahaayeen haddii uu ku yimaado tiamkooda ama kooxahooda conflicts ama waxyaala iska horimaad uu ku yimaado siday uxalin lahaayeen waxaa kamid ahayd civic engagement oo ah waxbarashada madaniga ah waxaa kaloo sidoo kale kamid ahaa advocacies ama sidii ay qareemid ugu samayn lahaayeen dadka baahidu ahayso marka waxay la xiriiray xirfadaha maalin kasta shaqada ay qabanayaan bay la xiriirtay waxaan u aragnay inuu ahaa colonies aqoonsi wadaarsiya si fiican u dhacay